madaxweynaha dalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo maalmahan ku sugnaa magaalada kaahira caasimadda dalka masar uu kaga qaybgelaya shirka wadamada islaamka ayaa habeennimadii xalay boqolaal ka mida jaaliyadda soomaalida masar kula hadlay munaasabad ka dhacday magaaladaasi warbixintan goo dhoweyd munaasabadda la xiriirta waxaa magaalada kaahira nooga soo diray wariyahayaga xuseen cusmaan saxnuuni madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud oo masar kaga qayb galay shirka wadamada islaamka ayaa xalay la hadlay jaaliyadda soomaaliyeed ee dalka masar munaasabadda uu madaxweynaha dalka soomaaliya kula hadlay boqolaal ka mid ah dadweynaha soomaaliyeed ee masar ku dhaqan ayaa waxaa goobjoog ka ahaa madax ka tirsan dowladda federaalka soomaaliya sida wasiirka arrimaha dibadda ahna ku-xigeenka ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya haweeneyda lagu magacaabo fawsiyo yuusuf xaaji aadam waxaa marka hore munaasabada ka hadlay oo madaxda dowladda soomaaliya soo dhoweeyey safiirka dowladda soomaaliya u fadhiya dalkani masar ahna wakiilka joogtada ee jaamacadda carabta cabdilaahi xasan maxamuud waxa uuna meesha ka sheegay sida jaaliyada soomaaliyeed ee reer masar ay u garab taagan tahay dowladda cusub ee uu hogaaminayo madaxweyne xasan sheekh maxamuud wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda soomaaliya ahna ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka soomaaliya fawsiya yuusuf xaaji aadam oo iyana ka hadashay munaasabadda ayaa u xaqiijisay jaaliyadda soomaaliyeed ee masar in wax weyn ay ka qaban doonto xukuumaddeeda dhibaatooyinka dadka soomaaliyeed ku haysa masar sida dadka ku jira xabsiyada dalkani masar ardayda loo diiday masters digriga ardayda turkiga soo diray dhalinyarada iyo gabdhaha wiilashaba ee jeelka ku jira dhammaan qodobadaasoo dhan ballan baanu idinka qaadaynaa inaan waxda kala qabanno dhinaca kale madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa xalay jaaliyada soomaaliyeed ee dalka masar u sheegay in dowladdiisa ay u howlgeli doonto horumarinta xiriirka ay la leedahay wadamada carabta gaar ahaan dalkani masar madaxweyne xasan sheekh maxamuud oo jeediyey khudbad dhinacyo badan taabanaysay ayaa si dheer uga hadlay waxqabadka dowladdiisa intii ay dhisneed iyo waxyaabaha ay higsanayso xasan sheekh maxamuud madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya ayaa sidoo kale afka ku ballaariyey sida dadyowga soomaaliyeed looga qalday fahamka diinta islaamka ee muqadaska ah taasoo uu yidhi mida keentay in dad badan oo soomaaliyeed naftooda ay ku waayaan ummadda soomaaliyeed boqol kiiba boqol muslim sunni shaafici yacni aan kala qaybsanaan lahayn yacni hibooyinka iyo wanaagga ilahay sitiyaa marka haddan markii dambe loo yimiday waa lasii kala qaqaybiyey qoloba meel ay la aaday qolaba muxuu ahaaye marmarka qaarkood xataa tafsiir kale oo ama macno kale oo ama aragti kale oo diinad xataa mamarka qaarkood dhaqamo ummad kale ummado kale ay leeyihiin xataa in mamarka qaarkood diin na looga dhigo oo diinta naloo soo dhexgeliyo oo lawaxeeya dhibaato badan ayaa meesha ka dhacday markii dambe maxay kusoo dambaysay waa murtad iyo waa waa muxuu ah argagixiso xagga kan joogana hadduu hadlo waa murtadaa laleeyahay xagga kale kan jooga hadduu hadlo waxaa leeyahay argagixisaduu simbati u yahay oo ayagu muxuu ahay ta u qalbi nugul yahay marka haddana qofkii bal yaa waa murtad yaa lagu dhehen waad garanaysaa murtad waaye argagixiso waayana waxay wataan sidoo kale riskigooda iyo khatartooday wateen oo qofka uu naftiisa ku waayi kara mamarka qaarkood madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa hadalka uu xalay u jeediyey dadweynaha soomaaliyeed ee ku nool qaahira ku sheegay in soomaaliya maanta ay u baahan tahay cadaalad taasina ay soo celin doonto dowladdiisa ugu dambayntii madaxweynaha dowladda soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa u ballanqaaday jaaliyada soomaaliyeed ee masar in madaxda waddanka masar uu kala hadli doono dhibaatooyinka ay la kulmaan sida dhinacyada waxbarashada iyo dadka ku jira xabsiyada dalkani masar si kastaba haatee madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa inta uu joogay masar la kulmay madaxweynaha dalka masar amiirka dalka qatar madaxweynaha dalka iiraan iyo madaxweynaha dalkaasi turkiga sida uu ii xaqiijiyey madaxweyne xasan dhammaan madaxda wadamadaasi ayaa waxa uu kala hadlay sidii loo horumarin lahaa xiriirka dowladdiisa ay la leedahay wadamadaasi xuseen saxnuuni v o a qaahira